dhexgelid kadib fulow min alkhawdi dhexgelid kadib torow ma dhexgelid oo dhan baa la diidaya maya dhexgelid oo dhan laga diidan maayo kutubta way qortay oo cimadu way ka hadleen laakiin maxaa la diidaya alladii khawd kaasoo qad yusrii xaqiri kara ama qad yusrii laga yaabo inuu xaqiro bifadlihim fadligooda inuu xaqiro qaar ka mida ama kulligoodba khawd iyo dhexgelid keeni karta inuu fadligoodii xaqiro midkaa isagaa ka digtoono buuri mimaa shay xaggii ka digtoonow jaraa dureeray mimaa jaraa ama waxaad tidhahdaa alladii qad yusriga ka sifeeyo alladii kaasoo mimaa kii ah jaraa dureeray oo saxaabada dhexooda dhacay kaas oo wixii saxaabada dhexooda dhacay ah low tadrii maad ogaatid tamani ka dhiga dadarka yacni low tadrii alla maad ogaatid yacni waxa ay waxa ka dhalan kara arrintaa dhexgelideeda maad ogaatid haddaad ogaan lahayd macnaha ma adan gashago dhibka ay leedahay iyo diin xumada ay leedahay iyo aakhara xumada ay leedahay haddaad ogaan lahayd mada adan gashay maxaa yeelay fa innahu arrinkaas arrinkaa dhexdooda dhacay qad sadara wuu soo fulay can ijtihaadin ijtihaad xaggiibuu ka soo fulay ijtihaad xaggii ayuu ka soo fulay ee faslam nabadgalba ku yiri min maada min alkhawdi fii tilka albuxuuri almuhlika waxaad ka nabadgashaa inaad badahaas iyo mawjadahaas dadka halaagaya oo saxaabada arrinkooda ku saabsan inaad dhex gasho arrinkaa ka nabadgal saas daraaddeed salafku ridwanullahi calayhim qaar ka mida waxay leeyihiin haddiiba ilaahay subxaana wa tacaala xilliga arrintaasi dhacaysayba oo alla uuna la joogsanin oo goobtaa naga maqlaysiiyey oo dhiigooda gacantannada ka nabadgeliyey carabkannagana waa in yacni wax weeyaan ay ka nabadgalaan saas gacantaadaba haddii ilaahay ka nabadgeliyey waa inay carabkaaga iyo afkaagana ay ka nabadgalaan saas way macana faslam nabadgalo yacni arrimaha iyagaa ka nabadgal adalla allaahu allaha dulleeyo man cid allaha duleeyo hajara hijrooday lahum saxaabada ka hijrooday hajarada wuxuu ka wadaa macnaha saxaabada fadligooda cid ka hijrooday oo ka tegay oo mubtadicada ah oo macnaha waxa weeye fadligoodii iyo wanaaggoodii iyo xasanaadkoodii inuu sheego ka tegay bal intaa aama ku gaabsanine yacni inuu wax ka sheego bilaabay inuu lacnado oo uu ku dikriyo ilaahay wuxuu ugu dhowaanaya kadigo wax ka sheegidooda kuwaasi wuxuu leeyahay allaha dulleeyo buu leeyahay waa raafidada raafidada iyo khawaarijta iyo qolyaha saxaabadu ay ka nabadgeli waayeen ee fadligoodii ka hijrooday iyo wanaaggii ay lahaayeen yacni kuwaasi allaha dulleeyo sidaasuu sheeku leeyahay ruuxa marka saxaabada caaya oo saxaabada wax ka sheega sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi hadal aad u qiimo badan buu leeyahay oo uu tafsiil gelinayo ruuxii saxaabada caayo ma gaaloobayaa mise ma gaaloobaya hadalkaas wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa asaarim almasluul akhirkiisa asaarim almasluulka akhirkiisa calaa shaatim arasuul fasal aada u qiimo badan oo ciddii saxaabada caayday uu kaga hadlayo ayuu sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyahay waxaa ka mid ah hadalkiisa wuxuu leeyahay ama man iqtarana bisabbihi dacwa ana caliyan ilaahun waanahu kana huwa alnabiyu wainama halata jibriilu fi risaala fahada laa shaka fii kufrihi bal laa shaka fii kufri man tawaqafa fii kufrihi haddii ruux cayda uu saxaabada caayo uu ku daro cali waa ilaah ama isagaa nebi ah jibriilna wuu gafay oo risaaladii jibriil waxaa la yidhi cali ujeedaa laygu ogaa markaasuu intuu garabmaray bu maxamed u geeyey arrimahaasi kuwa kogoyd saxaabada cayda ay caaydayo caayayaanna ku daraya arrimaha shaki kuma jira buuhi kuwaas inay gaala yihiin bal waxaan shaki ku jirin kaasoo kale gaalnimadiisa ruuxii xataa ka shakiyey inuu isaguna gaal yahay baan shaki lahayn leanna kufrigu markuu sariix yahay ruuxii ka shakiyey inuu kufri yahay isagaa kaafir ah soma ruuxii hadda ka shako yidhi anugu waan ka shakisnaa yahuuddu inay gaalo tahay soo galma ah. ruuxii ka shakiya inay nasaaradu gaalo tahay waa kaafir ruuxii qaba cali bn abi aalib inuu ilaah ahaa ama nebinimada inuu isagu mudnaa jibriilna gafay kaafigaalnimadiisa ma shaki baa ku jira shaki kuma jiro midka ka shakisan baaban xataa shaki ku jira gaalnimadiisa sidaas uu leeyahay shekhu islam ibn taymiya caleyh raxmatullah qola waa qoladaas uu leeyahay waxaa kaloo la mida buu leeyahay wakada man zacama minhum ana alqur'ana naqasa minhu aayatun wakutimat أو زعم أن له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم به وليه قلنا وحا لمدوا أيضنا قال النقرية صحابة عيدة وذكوة قدرية arrimo kale oo ay ka mid tahay inay yidhaahdaan qur-aanka aayadaha ka maqan oo qur-aanku ma dhammaystirna oo aayado laga qariyey baa jira waa shiicada khaasatan raafidada iyo baatiniyada oo waxay qabaan markii la yidhahda caliy bn cali bn abi aalib inuu khilaafada lahaa maxaa kutusaya qur-aanka aayad ka keena waxay dhahayaan aayadihii kutusayey cali inuu yahay bacda rasuulillahi inuu khaliif yahay aayadihii kutusayey saxaabadaa ka gooyey oo way qariyeen intay gooyeen bay qariyeen sidaas daraaddeed musxafka muslimiintu hadda haystaan kii xagga ilaahay ka soo degay maba aha saddex meelood markii loo dhigo kii ilaahay ka soo degay meel ka midaa taallay leeyihi labadii meeloodoo kale waa qarsoonyihi xaggay ku lumeen shiica garanaysa kadib iyo iftiraaw marka qolyaha sidaa qaba qur-aanku inuu kala dhiman yahay ayagana shaki kuma jira gaalnimadooda ama uu ruuxii sheegta qur-aanka daahirkiisa laga fahmayo mooyaane macno kaloo qarsoon inuu leeyahy macnahaa qarsoon oo ridaya ama meesha ka saaraya acmaasha muuqatee mashruuca ah masalan qur-aanku daahir buu leeyahy iyo baatin buu ku leeyahy baatinkiisu wuxuu keenayaa inayna salaad jirin soonna jirin sakana jirin xajna jirin acmaashan daahirkoo dhan meesha ka saaraya baadi noocaasoo qarsoonoo macno qarsoon ah ruuxii qur-aanka u sameeyey asagana shaki male kufrigiisa wy kuwaasi waxaa la yidhahdaa buuhi qaraabito iyo baatiniyaa la yidhahdaa layskumana khilaafsana kuwaas inay gaala yihiin somal ayib qolyaha qaba qur-aanku inuu naaqis yahay iyo arrimahan qaybo ka mid a waa qolyahan raafidada w usii wada sheekhu wuxuu uhi wa amaa man sabahum saban laa yaqdaxu fii cadaalatihim walaa fii diinihim مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعذير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك قولك الوحوي وقوة صحابة عائلة لكن عيدة وعائلة أما الصحابة أما الصحابة قال كملة عدالة الصحابة إيه دين تودا ما أها إلا وحكي شيئا أما الضويع عبد ودي بدريا أما وحول بمارسة بالعيه خلج مثلا إنه كل سفيه وكان يطبخ خيلينه إنه إذا مثلا واحد من الصحابة من كان يطبخ خيل بوعة مثلا إنه كل شيء مثلا فلينه إنه كل شيء مثلا علم يري إنه كل شيء وكان زهد لآن أدين سعيد معنا آه زهد لآن أرمها النوع عاصو كلاء روح النوع عاصوين يسيدا كهر لياي مجال السينة بني شق انت كلية مجال السينة لكن وحمرية هاي إلا إدبيه in la tacsiiro oo la garaaco oo arrimaha laga ediyi muday macnaa waxa weeyaan faasiq buu noqonaya laakiin ma gaaloobayo saasuu ka wada faasiq buu noqonaya laakiin ma gaaloobayo saasuu ka wada macnaha ayib qolada waa qoladaas wey وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من العلماء به culimada qaabta qaybta aan gaalaysiinin ninkii saxaabada caaya sidaasaa ha lagu xambaaraya taasaa lagu xambaaraya waa ruuxa aan diintoodii iyo cadaaladooda wax ka sheegin laakiin dabeecadoodii iyo dhaqankoodii iyo qaybo ka mida dura ruuxa wey ruuxa faasiqa noqonaya ee aan gaaloobayn ruuxaasina eddiin buu mudan yahay sida mid maalin weydna sheegay waa tamiima masaajidka sawsiinka istaag oo yidhi asxaabu rasuulillaah boqolkiiba siddeetan jaahiliin bay ahayn mataqaana hadalka wuxuu uga golleey wuxuu uga golleeyahay ujeedadiisu waxa weeye markii la yidhahdo warheedha waxbarta oo intaydaan dhaqaaqin waxbarta iyo wuxuu doonayaa inuu yidhahdo saxaabada jaahiliin bay ahay daliil buu ka dhiganaya soma in la edbiye muleya soma يستحق التعزير والتأديب وإن من الآن يعلم غيرني كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كشيء فأصل معنا وإليه يا شيخ وفيه ذكر وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه البيت لتردد الأمرين بين لعن الغيب ولعن الاعتقاد روحي للصحابة اللحظة قاتل أما يعني التقبيح كسلي مطلقا ومركا أن كان قادم محجة بدا عبد وحولك شيدا في الدين تولي ولك شيدا اسم مطلقا أو حولك شيدا وفي ليه هاي روحا إسجا أول السكر لأسيه ومحل خلاف maxaa yeelay hadalkiisa wuxuu wuxuu wuxuu shuroobi karaa inuu ka wado cado uu u cadhaysan yahay iyo inuu ictikaadkoodii iyo diintoodii iyo cadaaladooda durayo labadaba hadalkoodu hadalkiisa ixtimaali karaa soo marka hadduu cado iyo dabeecad iyo dhanka ay aadana kii horay raacayso haddii ictiqaadkoodii iyo cadaaladooda iyo diintooda wax ka sheegayana qoladii hore ee gaaloobaysay uu raacay soo maarta marka kaasoo kaleeto wuxuu waa maxalu khilaaf saas wey macnaha ayib وفيه لوثر وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامة أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أنه لا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم انت صوب الروسي طافة oo sheegtay inay saxaabadu nebigu ridoobeen oo islaamka ka baxeen markuu nebigu dhintay kadib ilaa wax yar oo dhowr iyo toban ruux aan gaadhaynin mooye ama saxaabada kulligood ama intooda badan inay faasiqoodeen ruuxii sidaa sheegta isagana kufrigiisa kaki kuma jiray laa rayba aydan fii kufrigii waa qolada qolada qoladaas kulmee wey waa shiicada iyaduna shiicaduna leanna waxay qabaan asxaabu rasuulilahi sal alay wasalam dhowr iyo toban ama xataa toban waxaan gaadhayn oo ay leeyihiin ahlu beytkay wala u haya sida salmaan iyo qolyo noocaas oo kale intaa mooyaane intii kale way gaaloobeen bay qabaan way ridoobeen kuwa sidaa qaba ayagana laa shaka fii kufrin buu sheekhu yidhi limaada maxaa yeelay wuxuu beeninayaa ruuxa sidaa leh wuxuu qur-aanku meelo badan ku caddeeyey oo ah إلهي إنه كرر للنقضي إيا أمانت إلهي أمانة سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه يعني وحي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم إيه يعني وحي النصوص بدر أمانة في بيننا يروح بمعنى سافلين وفي الوحر بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين به كاف قضى إلى أصحاب رسول الله الردولين والدين تكبحين ruuxa kufrintiisa iyo gaalnimadiisa ruuxii ka shakiya isagaa gaala buu leey gaalnimadiisa waa mutacayin buu leey fa ina madmuuna hadihi almaqaala hadalka noocaasa waxaa ka dhalanaya oo ka soo baxaya ana naqalata alkitaabi wasunnati kufaaran ana naqalata alkitaabi wasunnati kufaarun wafusaaq وأن هذه الأمة التي هي هي يعني خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا هذا كان حكم الله يقول قرآن كأي سنة كوي إليس وقوري إلي قال إلي فاسقين أهاية وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا آيات أورانيزا وحاسين أمتا أبو خير بدل ودتك الناس وصاري saxaabadaana marka ugu horreysa soo gelaya aayaddaas macnaha sheegaysana wuxuu ka dhigay in ay saxaabadii intoodii badnaa kaafiriin iyo fusaaq yihiin buu ka dhigay wa madmuunuha aayadda macnaha uu ka soo saaraya waxay noqonaysaa ana hadihi alummata sharu lumam wa ana saabiqii hadihi alumma shiraaruha wa kufru hada mima yuclamu bilibdiraari min diin lislaam wuxuu odhanayaa ninkaas oo ka soo baxaya hadalkiisa ka soo baxaya ummaddani inay ummadaha ugu sharbadanta ummaddan qaybteedii horena inay yihiin qaybteedii ugu sharbadnayd ruuxa sidaa leh kufrigiisu iyo gaalnimadiisu waa wax diinta laga ogsoon yahay bilibdiraar yacni waxa weye nin walba wuxuu ogyahay cid ay ka qarsoonta ma jirto marka asxaabu rasuulillahi sal ly wasalam wax ka sheegiddoodu yaa imaa inuu kufri noqdo yaa ima inuu fisku noqdo labada uma dhexeeyo labada unbuu dhexeeya macana kufrun aw fiskun saas maana sida uu sheekhu islaam ibn taymiya alayhi rahmatullahi u faahfaahiyey bal wuxuu u daliishaday alimaam maalik alayhi rahmatullah in ay shiicadu gaala yihiin wuxuu u daliishaday ayadda ku jirta fi aakhiri suurati alfatxi fi aakhiri suurati lafatax ayuu u daliishaday rabbi wuxuu yidhi subxaana watacaala saxaabada markuu yani wax weeyaan uu ka soo hadlay tilmaamaha ay leeyihiin محمد رسول الله والذين معه آيات يسوس يقول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أصحاب رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم سيد الجيد كما تانتا جيد في الجيد تقدر بحي حركية ee mataanta u ah sidaasoo kale ay u ahaayeen oo nebiga iyo diintooda iyo risaaladooda xoojiyeen oo iska rabtaageen rabbi wuxuu ka dhigay marka xoojinta nebiga lagu xoojiyey waxay ahayd liyagiida bihim lkufaar gaalada in lagu cadhogeliyo lagaga cadhaysiiyo darteed marka asxaabu rasuulillaahi yaa ka cadhoonaya binafsi laaya alkufaar alkufaar liyagiida bihim lkufaar nin gaal ah unbaa nebi maxamed asxaabtiisii ridwaanullaahi calayhim u cadhoon oo ciil u qaba oo nacayb u haya oo lacnadaya oo ku wardinaya wax ka sheegoo nafka ayadood ayadda waxaa deliishaday alimaam maalik caleyh raxmatullah mu'miniinta sidoo kale rabbi markuu subxaana watacaala sheegaya saddex kooxood unbuu ka dhigay suurat lxashri lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waa qolo قال الله بعد وحوه والذين سبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم قال الله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا صدح لعوذ بالله من منك ربنا سبحانه وتعالى مهاجرين والذين تبوأوا دار أنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا يقول إذا كبن بي أدعيني صلى الله عليه وسلم آيات كلام مصدح من إله بشر سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مهاجرين أنصار والذين اتبعوهم بإحسان أول مركة حاجات دين تتجسى على الروح إيمانه وهذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هكذا شيء ama necab muminiinta kuma jiro lagumana darin nusuustaasoo dhan baa marka qacan waxay u caddaynaysaa asxaabu rasuulillaahi ninkay ka nabadgeli waayaan oo khaasatan diintoodii iyo caqiidadoodii iyo cadaaladoodii iyo fadligoodii wax taabanaya taabtaayo gaalnimadiisu bannaanka iska taalla tobasho male waxyaala kale hadduu ku dardaro warkeeda iyada iska badaa macna tafsiirkaa shekh islam ibn taymiya caleyh raxmatullahi uu bixiyey macnaha waxa weeyaan hal qoro unbuu fasaqo ka dhigay intii kaloo dhan macnaha gaalo ayuu ka dhigay macnaha طيب وبعدهم فتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا وبعدهم كوى جباشولا صحابة جباشولا فالتابعون كوى راعي صحابة أي أحرى حبوني بدن أو حقنا بدن بالفضل فضل يجا أو حقنا بدن ثم كدنا تابعوهم يجا كوى الراعي كسفك طرا ضمانت الحاليه هدين إذا الصحابة يا صرعة وحصرع أرضه دي تابعين تابعين يا صرعة تابعين أرضه دي وتابع التابعين وهكذا سلا صافلق الاسترقاء إلى إياه صرع عن حديث عمران بن حسين المتواتر كاها والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم النبي صلى الله عليه وسلم قرونتا waxaa ugu fadli badan midkayga waa kii saxaabada waxaa ku xiga xagga fadliga ka kusii xiga waa taabiciinta waxaa kusii xiga qoladaa kusii xigta waa taabicu taabiciinta somaalt binafsi xadiidi rasuul lah sal alay slam bay fadliga sidaa isugu xigan macna ayib xadiidka jariir bin cabdillaahi xadiidka waxaa leeyahay cimraan ibn xuseyn يعني وحا تقريبا روايات كيسا مد أفراد ميو شيغين يسي موسى شيغين بالراوي وكشف فيه ولا إثباتنا يا شيخ الألباني عليه رحمة الله مد أفرادنا يو إثباتنا يا حديث قبل ربنا سمرت إشكالي طيب وبعدهم قوة جلاشر فاستراد إذا وجعت التحاوي عليه رحمة الله وإن يلي يعني matniga baxawilis wuxuu yidhi waculamaau salafi min asaabiqiina waman bacdahum min altaabiciina ahli alkhayri walafar waahli alfiqhi waalnadar laa yudkaruuna ila biljamiil bud waman dakarahum bisuu'in fahuwa calaa gayri sabiil culimada salafka ridwanullahi calayhim ee saabiqiintii iyo kuwii ka dambeeyey taabiciinta ah oo ahlulkhayrka iyo afarka ah ahlulfiqiga iyo nabarka ah waxaan wanaag ahayn laguma sheega buuri laa yudkaruuna ila biljamiil xumaan ruuxuu ku sheegana fa huwa calaa gayri sabiil jidkii toosnaa jidaan ahayn buu hayaa ibn abilciz wuxuu daliil u keenay hadalka abu jacfar ataxaawi aayaddii qur-aanka ahayd ee rabbi yidhi subxana wa tacala waman yushaqiqi arasuula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نبي صلى الله عليه وسلم شيكي في الروح خلاف رسولك عيد خلاف مؤمنين تشيكو دي شد أن أهين لمرة خلاف رسولك الكريم المقاصر ووحى ليري شيكي مؤمنين تشد أن أهين لمرة مؤمنين مركز يدهنه marka ugu horeysa yani waxa wey hadalkaasi ku dhacaya saxaabadu ku dhacaya saasmaa marka xumaan laguma sheego maxaa yeelay waa afdal hadihi lumma bacda nabiyiha wey saxaabada ridwanullahi calayhim kadibna ardadoodii taabiciinta ayaa soo raacmaana wa bacdahum gadaashooda saxaabada gadaashooda fataabicuuna taabiciinta kuwa iyaga raacay ayaa axraa habbooni iyo mudnaan badan bilfadli fadliga ku habbooni iyo mudnaan badan uma kadibna taabicuuhum ayaga kuwii raacay oo ku sii xigay ayaa iyagana ku xiga duran dhammaantood xaalo ay yihiin maxaa yeele cilmigii saxaabada iyo camalkoodiiba iyaga ayaa ka qaatay ayaguna marka kadib dowrkooda way soo gudbiyeen ayaga marka laga yimaado quruuntii saddexdayd baa ummadda ugu fadli badan quruuntii saddexda qarnigii nebigu noolaa sal alay wasalam qarnigii ku xigay iyo ka ku sii xiga saddexda qarni qarniga taqriiban waxaa loo badan yahay inuu boqol sano yahay marka afarta imaam ee asxaabul madaahibka ah iyo a'immada sitada ah ee kutubta sunanka ah iyo saaca iskale iyo a'immada waaweyn intooda badanba saddexdaa qarnibay ku jiraan saddexdaa qarnibay ku jiraan saddexdaa qarni wixii ka dambeeyey waa xilliga ay bidacu xoogaysteen saddexdaa qarni laftooda gudahooda waa jirtay bidcooyin waa jireen laakiin mar walba waxaa xoog badnaa yani sunada xoog badnayd sunada mar walba xoog badnayd gadaal dambe ayaa marka waxaa xoogeystay bidac ay xoogeysteen macna way aada u intishaareen ayib faslun fii dikri karaamaati alawliyaai wa ihbaatiha wuxuu fasal u yahay awliyada karaamaadkooda in la sheego iyo sugidooda wuxuu yihi sheekhu wa kullu khaariqin shay kasta oo caadada dilaaciya oo ataa yimid can saalixin ruux saalixa xaggiisa ka yimid saalixaasoo min taabicin ama min taabicin mid raacsan xaggiisa ka yimid lisharcinaa sharciga naga raacsan wa naasixin iyo mid naasixa oo ilaahay iyo kitaabkiisi iyo rasuulkiisiiyo a'immatulmuslimiin iyo caamatiinba u nasiixaynaya xaggiisa ka yimid fa inahaa taasi oo shayga khaariqii min alkaraamaati karaamaatkay ka mid tahay allatii karaamaadkaasoo bihaa iyada naquulu aanu leenahay oonu ictiqaadsanahay ee faqfu raac liladillati adillada raac buu ku yidhi waman ruuxii nafaahaa diida karaamaadkaas oo min dawi dalaali wansalaanta kuwa u saaxiibkaa ka mid ah faqad ataa xaqiiqe wuxuu la yimid fii daaka arrinkaa dhexdiisa wuxuu kula yimid bilmuxaali waxaan suroobi karin shay mustaxiil ah ayuu la yimid maxaa yeelay fa inahaa iyadu karaamaadkii shahiiratun mid caan awey walam tazal kamaanayna zuulin fii kulli casrin casri kasta zaman kastana mayna ka zuulin yaa shaqaa ahli zalal simbirixada dadkeeda dhurdarradoodiiyo nasiibxumadoodiiyay ixdur fahada awaanukawn kaalay waa waktigaagii masiibximadoodii halaagoodiiy maana ayib meesha wuxuu kaga hadlayaa waxaa la yidhaahdo karaamat alawliya karaamat alawliya karaamada horta waxaa la yidhahdaa alkaraamaat waa jamcu karaama karaamadana asalka waxaa la yidhahdaa maa yuqadamu lidayfi wanaxwihi takriiman lahu ruuxa martida ah iyo dadka la midka ah wixii loo keeno oo lagu maamuusayo karaama la yidhahda asalka kelimadu saas wa carabiya markiga halkaasi ka jir karaamada iyo mucjisada iyo aayadda kulligood cinda salaf waxaa la wada dhihi jiray aayad bay dhihi jireen gadaal dambe cinda almutaakhiriin sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu sheegayo mutaakhiriinta ayaa si ay u kala saaraan baa haddii arrintu ay rasuul iyo nebi ku saabsan tahayna waxay u bixiyeen mucjizo hadday arrintan khaaliqii ku saabsan tahay weli ay xaggiisa ka soo fushanayeen ruux mu'minana waxay ku magacaabeen karaamay ku magacaabeen tafriiqa marka in karaamada middan la dhaho middanna mucjizo la yidhaahdaay waa cinda almutaakhiriin ama cinda almutaqadimiin iyo cinda salaf kulligood aayad baa looga dhisa aayad baa looga dhaha maana sidaas wey maana ayib waxaa la yidhahdaa marka mucjizada waxaa la yidhahdaa karaamada ismun likulli khaaliqin lilcaadati yudhiruhu allahu subxaanahu watacaala calaa yadi waliyin min wliyaa'ih takriiman lahu aw ixqaaqan lixaqin qaama bihi sheekh ibnu cuthaymiin caleh raxmatullah sidaas ugu qaaxay waxaa la yidhaahdaa oo karaamadu ay magac u tahay shay kasta oo caadada bini aadamka dilaaciyey caadada bini aadamka yani sida la yaqaano ayuu khilaafay oo jebiyey oo dilaaciyey haddii shaygu uu caadadii bini aadamka khilaafsaneen iyo siday yaqaaneen karaamana ma aha mucjizana maana horaan usoo sheegay sooma shardiga labaad wuxuu yidhi calaa yadi calaa yadi waliyin min awliyaa'ih shaygaa khaariqulcaadada ah ee la yaab kale wuxuu karaamo noqonayaa markii weli awliyadiisa ka mida gacantiisa uu ku muuqdo oo uu sabab u noqdo waa shardi iyadana waa weli ilaahay awliyadiisa ka mida waa inuu gacantiisa ku muuqdo ayib shardiga labaad waxa weeye waa in weligaa isaga a lagu karaamaynayo oo lagu maamuusayo ama xaq uu isu taagay ayaa lagu xoojinaya takriiman lahu aw ixqaaqan lixaqin qaama bih xaq uu u taagan yahay ayaa lagu xoojinayaa ama isaga laftiisaaba lagu maamuusaya taasaa waxaa la yidhahdaa karaamo la yidhahda karaamaat alawliyaa sidaasa la yidhahda macana ayib garanay marka qeybka koobaad waxaynu nidhi waa inuu yahay shay caadadii la yaqaanay ka gadisan oo dilaaciyey oo khilaafsan waa inuu yahay hadduu shay caadiga iska yahay oo caadadii waafaqsan bini aadamka karaamo ma noqdo saan hadda ka horba ku misaalinay yacni ninku inuu yidhaahdo xilligii qoraxdu soo bixi jirta hadday soo baxdo xilligii qoraxdu soo bixi jirtay bay soo baxaysaa taana daliil waxay u jeclaan weli ah ama xilligii dhici jirtay bay dhacaysaa welinimadiisay daliilisa ama cuntuu cunayo markaas yidhi cuntadan cunayo welinimadayday daliilisa waa shay iska caadi cunto la cunayo qorax soo baxday iyadoo dhacday waktigeedii waxaba yaraatee karaamo yani khaariq ma shaygu waa inuu khaariqay shardiga labaad waxa weeyaan khaariqaasi wuxuu karaamo noqonayaa markii weli uu ka soo fulo weli ilahay awliyadiisa ka mid taasi haddana waxay nagu bixinaysaa inaan ogaano weligiyaa la yidhahda weli maxaa la yidhahda ilaahay subxaana wa tacaala weli qeexitaankiisa cidna uma xilsaarin isagaa ilaahay subxana wa tacala qeexay weli yaa la yidhahda wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacaala alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada ilaahay dushooda cabsi ma ahaan mana murgayaan yay yihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa alla rumeeyey allana ka baqa oo iska jira weli marka laba tiir baa asaas u ah qeexadiisa weli ilaah tiirka koobaad waa iimaan sooma tiirka labaadna attaqwa sooma alla ka cabsi labadaa arrimood haddii laga helo waa weli welinimaduna waxaa lagu loogu kala sitaa oo yacni waxa weeye loogu kala badiyaa labadaa qodob kolba sida loogu kala fiican yahay sooma ruux mar ruuxuu ka iimaan yacni ka iimaan yacni wen yahay ama iimaankiisu ka dhammaystiran yahay waa ka welisan yahay ruuxba ruuxuu taqwada kaga badiyo iyo alla tacabsiga oo macnaheedu yahay wixii ilaahay kuu dirayna inaad samayso wuxuu kaa rabayna inaad ka hadho arintaa ruuxba ruuxuu kaga fiican yahay waa ka welisan welinimada marka labadaas miisaan bay leedahay iyadaa unbaana lagu kala fiicnaadayo welinimada darajaadkeeda lagu kala qaataa mooye welinimada halkaa ka baxsan ma jirto welinimo halkaa ka baxsan oo garabmarsan ma jirto miisaanku marka kaas wey miisaanka alla uu yahay subxana watacala kaas wey saas daraaddeed waa sheikhu lislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu yihi man kaana mu'minan taqiyan kaana lillahi waliyan bih ruuxii mu'minna attaqina ah waa weli ilaahay subxana watacala shaki male taqi haddana mu'min ah saas wey maana ayib marka weligii garan leh weliga noocaasee miisaankaa leh wixii la yaab lehee marka khaariqulcaadaa ee ka muuqda ee lagu arko ayaa marka wuxuu noqonayaa ya karaamuu noqonaya sooma si aad karaamada u garato marka karaamada si aad u garato marka hore waa inaad weliga garato weligana see ku garan karta waa inaad kitaabka ilahay iyo sunnada nabiga ku miisaanto soo saas ma markaad garato weligii ilaahay ayaa wuxuu muujisanaye ka muuqda aad garan kartaa inuu karaamo yahay iyo inuusan karaamo ahayn soo ma saas way macnaha miisaanku marka ma aha karaamadu iyadu miisaan ma aha karaamadu dhaqankiisa caqiidadiisa taasaa la miisaamayaayoo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga la saaraya hadday iyagu ay tiggareeyaan okay hadday iyagu yidhaahdaan waa weli ilaahay wixii khaariqee marka kadib lagu arko waa karaamadii awliyada laakiin marka ugu horaysada in miisaanka laga dhigo lagu kala garto weliga iyo kaan weliga ahayn karaamada haddii laga dhigo kawa karaamadayaa la dhihina wax khaariq ah khaariq ninkii la yimaadaayo waa weli saasay hadda isu bedeshay soomaali saasay isu bedeshay waana yacni runtii inxiraaf khadiir awal inxiraaf khatar awal in la yidhahdo ninkii wax alla wixii laga yaabo lagu arko ama hawada duula ama badda yacni duulla-aan iska mara ama macnaha waxa weeye maaragtay iftiima ayaa welinimada intaasaba lagu qaataa walow kaana faasiqan walow kaana kaafiran taariku salaadba ha ahaado marka waxa weeye wixii khaaliq ahaabaa asal u noqday qeexidda weliga iyo garashadiisa qeexiddii ilaahay qeexayna waa laga tegay marka iyo gafka marka meesha ku jira ficlanna raggii hore ee masalan waxa weeye yani yani itijaahan tasawufka itijaahan tasawufka maraaxil buu soo maray bilowgiisii tasawufka markaad akhrido kitaabka yani waxa majmuuc alfataawa mujaladkan tasawufka la yidhahdo sheekhu ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu taqriirinayaa tasawufka bilowgiisii wuxuu ahaa zuhdi iyo daacabadni iyo cibaadaysi iyo kitaabka iyo sunnada raacideeda buu asalka tasawufku ku bilowday markaa kadib ayaa qolo damboo timid baa ka faa'iidaysatay markaasay waxay u leexsadeen dhinacay iyagu markaa rabeen saas daraaddeed yacni mutasawifada culimmadoodii hore ee bilowga ahaa markaad kutubtooda ama hadalladooda ku noqoto waxaa kuu soo baxaysa itijaahan tasawufku dib buu ka kharmay dib buu ka kharmay laakiin markiisii hore waxoogaa khad aan kitaabka iyo sunnada ka fogeyn buu min xayu ljumla min xayu ljumla itijaah aan kitaabka iyo sunnada ka fogeyn ayuu ku socday yaya buu marka u dirtay maalan hadallada waxaa ka mida aad qaaliga waa oo laga soo guriya culimada ay macnaha waxa weye tasawufka kaga baydaan abu sulaymaan idaaraani maalan waa ragga ay aad macnaha waxa way u qadariyaan hadaladiisa waxaa ka mida wuxuu yidhi inii la yaqacu fii qalbii annuktatu min nukati alqowm falaa aqbaluha ila bishaahidayn alkitaab wasunna buu qalbigayga waxaa ku soo dhacaysa buu yidhi dhibic ka mida dhibcaha ama afar ka mida raad ka mida raadadka qowmka qowmka wuxuu ka wadaa suufiyada iyo mutasawifada waxyaalahoodaas wax ka mida qalbigayga iga soo dhacaya laakiin wixii qalbigayga iga soo dhacay ma aqbalayo buuhi mana rumaysanayo ilaa laba markhaati inuu keeno mooye labada markhaati maxay yihiin kitaabka ilaaha iyo sunnada nebiga waxa qalbigayga ku soo dhacay inuu sax yahay iyo inuu waswaas shaydaan yahay iyo inuu xadiisu nafsi yahay waxaan ku kala cadaysan buuli inaan helo kitaabkuna u markhaati kaco sunnada nabiguna u markhaati kacay labadaa markhaati haddaan waayo buuli warkan waa war shaydaan soomaarti waxaa ka mid a masalan ninka la yidhahdo abulqaasim aljunayd junayd waxay dha- dhihi jireen macnaa waxay maaragtayaan kutubtooda akhrisan jiray junayd waxay dhahaan waa ra'su lawliyaa bay dhihi jireen junayd waxaa ka mid ah hadalladiisa aadka u qiimo badan wuxuu yidhi cilmuna hada muqayadun bilkitaabi wasunna faman lam yaqra' alqur'ana ويكتب الحديث لا يصلح أن يتكلم في علمنا ولا يقتدى به cilmiga nagan tasawufku wuxuu ku xidhan yahay kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga ruuxii aan qur-aankana akhriyin xadiidka nebigana qorin uma haboono buu yidhi umana bannaana inuu ka hadlo cilmiga tasawufka laguna dayan maayo nin raacana noqon maayo ufiirso xageebaa miisaanka ahaa marka ufiirso raggaa hore miisaankoodu wuxuu ahaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam waxay iyagu qiraan way ogolaan jireen waxay iyagu diidaanna way diidi jireen waxaa ka mid a masalan ragga abu cusmaan annaysaabuuri oo iyaguna ka mid a raggii macnaha waxa way hore wuxuu leeyahay isagana man amara asunnata calaa nafsihi qawlan wa ficlan nafaqa bilxikma ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة بالبدعة لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا ruuxii sunnada nebiga naftiisa amiir uga dhiga oo sunnada u taliso xikmad buu ku hadlaa ruuxii amiirka naftiisa ka dhiga hawadiisiyo siduu jecel yahayna bidcuu ku hadlaa buu sunnada ayaa marka waxay tahay midda amiirka u ah maxaa yeelay rabbi wuxuu yidhi haddaad nebi maxamed ateecdaan waad hanuunaysaan somaali kulli marka a'immadaasi maxay leeyihiin waa aymadii bilowda tasawufka iyo macnaha waxa weye culumtan tasawufka raggii laga soo gaadhay maxay leeyihiin waxay leeyihiin miisaanku waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigu ruuxii markii lagu miisaamo ay welinimo u diidaan weliyullaahi maehe waa weliyu shaytaan masaladaas inay muslimiintu fahmaan aad bay muhim u tahay aad bay muhim u tahay saas daraaddeed aimada aimada salafka sida imaamu shaafici iyo keyrka waxaa laga wariyaa haddaad aragto nin hawada duulaya ama baddaba markab la-aan maraya ha ka rumaysanin weli baan ah ilaa aad kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga ku miisaanto somaarata ha ka rumaysanin hadduu ku yidhahdo weli baan ah oo ku yidhahdo weli ilaahay waxa markhaati u ah markaaba shanta salaadood kusoo tukadaa ya ma ka rumaysanaysa haddii ku yidhahdo weli baan ahay inaan weli ahayna waxaa markhaati ah waan iftiimaa ma ka dhegaysanaysa weli baan ahay inaan weli ahayna waxaa markhaati u ah macnaha waxa weeye waxaan ka soo warrami karaa waxyaalaha hadda ka dhacaya new york iyo ka dhacaya maaragtay een australia iyo new zealand ka had- ka dhacaya haddaan kuu sheegi waxa ka dhacay weli ilahay baan ahay ma ka dhegaysanaysa maya horta waxaad fiirisaa dhaqankiisa camalkiisa caqiidadiisa kitaabka ku miisaan markaa kadib meeshaasay kaaga soo bixi kartaa inuu yahay weliyullah waxa ka muuqdana uu karaamo yahay iyo inuu yahay weliyu shaytaan waxa ka muuqdana uu sixir iyo kahaano u yahay labadaas saasay ugu kala bixi kartaa waa meesha dadka lagu lumeeyey marka meeshay dadku ku lumeen oo ku baaba'een saasay macana ibnulxaaj kitaabkiisa madkhalka abyaad aada u qiimo badan buu leeyahay ibn اlxaj wuxuu leeyahay laysa tasawufu lubsu suufi tarqucatan ama taraqucahu walaa bukaa'uka in ganna almugannuuna walaa siyaaxa walaa raqs walaa walaa siyaaxun walaa raqsun walaa darabun walaa اkhtibaatun kaan qad sirta majnuuna bal الtasawufu an tasquu bilaa kadarin وتتبع الحق والقرآن آه، وتتبع ال- وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا وحليه هاي ابن, مط... ابن... ابن... ابن الحاج كتاب كيف مدخلك معها تصوفك إلى تصوف حرف iyo maryo karkarin ah maryo kala googo-anoo karmaa inaad xidhato tasawuf ma aha guud mana aha buu yidhi inaad oogi oydo markii kuwa heesa ay heesaan oo codka quruxsan isku dhaco inaad oydo midaasi tasawuf ma aha guud yani waxa weyaan wuxuu ka wadaa idaa idaa anna almuanuuna wuxuu ka wadaa xadrada iyo waxyaalaha ila waa nooc heesta ka midi waa nooc yani yani weliba waxa weeye heesahan fisqigaabaa dhaama heesahan fisqiga ah ayaa dhaama leanna waxa weye xadradu waa shirki wa wa dacwatun ila shirki wa heesahan kadaata fanaaniintu ay ku heesaanna waa macsiyo sooma farqun bayna almacsiyati wa bayna ashirki kulligeedna maxaa ka dhexeeya waa gabay iyo hees marka markay hees heesaan kuwa heesa codkaa quruxsan intuu kala qumanaaday inaad ooydo tasawufka ma aha buud tasawufku ma aha qaylo ma aha buud mana aha buuri raqsi iyo isrigidid iyo macnaha waxa weeye inaad jidkaaga dhaqdhaqaajisa ma aha barafna ma aha barafkii raqsi wax macnowi mana aha buu yidhi ixtibaad ma aha ixtibaad ixtibaadka waxaa la yidhaahdaa ruuxu inuu caqligiisu tagaba kaannaka majnuunu sidii adigoo waalan oo kaleeto soma kaba male tiway ma shalaysanayo waa iska socdaa waxaa lagu leeyaha weli ilaah xataa heer waxay gaadheen heer waxay gaadhay la yidhaahdo midka qashinka gurguranaya ee caqligiisuba maqan yahay qalabkaba laga korqaaday waa weli ilaah saas suufi cawil dhihi jiraan garanaya suufi cawil oo macnaha waxa weeyaan yani wuu waashay wuu waashay maryuhu dhigta marka magaaladii ordaa isagoo mara qabi dadka magaalada degan waxay rumaysan yihiin inuu weli ilaah yahay war majaaniintu goormay awliya ilahi noqdeen so wax layaab lama ma aha inaad waalato oo maskaxdaadu tagto caqligaadu tago wilaaye iyo welinimo ma aha buu leey welinimona ma aha waxaasoo dhan welinimo ma aha laakiin welinimo waxaa la yidhahdaa tasawuf waxa bal itasawufu an tasfuu bilaa kadar tasawufka waxaa la yidhaahdaa inaad sifowdo oo qalbigaaga iyo niyadaada iyo caqiidadaada iyo camalkaaga iyo qowlkaaguba inuu ilaahay u sifoodo subxana wa tacala oo rabbi subxana wa tacala khaalis u noqdo barxla-aan iyadoo wax camiilaya uusan jirin oo aad raacdo xaqa qur-aankana raacdo diintana raacdo tasawufka kaasaa la dhaabu iyo in lagu arko adiga oo khushuucsan oo murugsan oo dunuubtaada iyo khaladaadka kaa dhacay mar walba ka murugsan oo ka xun hada huwa tasawuf hada huwa tasawuf hadiiba la yidhaahdo yani kelimadan tasawuf la yidhahdo hala nabadgeliyo iyada lafteedaaba la haystaan laakiin haddii hala nabadgeliyo la yidhaahdo bal meel fiican ha loo raaraadiyo saas in lagu xambaaro ama waxa diinka yimid oo dhan ama waa shacwado ama waxa weeyaan waa qaab loogu talagalay in lagu shaqaysto dadweynihii loo fahamsiiyey inay diinta aad looga fogila subxana wa tacala diintiisa iyo sunnada nabiga sal alay wasalam saas mana kitaabka ilahi sunnada nabiga sal alay waslam aad bay uga fogtaa macna qaar waxaad arkaysaa masalan waxay kuleeyihin waxay kuleeyihiin masalan adeesooyinka iyo halaqaanu saaxiib lana adeesada anigana ima cunto ima taabato aniguna ma taabto waxaa naga dhexeeya heshiis bal qaar waxaad arkaysaa kuleeha waxaanu noqonay adeesaan ahaa markay aabbahay iyo hooyada issukaansanayeen anoo adeesa abaan dhex maray iyagoo issukaansanaya xasi akrinay rasuulkuna muxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa fiirsada nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam uqtulu lxayaati kulluhunna faman khaafa sa'rahunna falaysa minni bu nabi sal alay slam adeesooyinkoo dhan dila meeshaad ku aragtaanba inay ka aargoostaan ruuxii ka baqana aniga iga mid maaha bu nabigu sal alay slam nabiguna laayay adiguna waa naheshiisoo saasaad weli ku tahay wax soconaya ya adeesooyinkii baan leehsiiyo anugu halaqaan la noolahay weli baanan ahay war weli ma ti hadday weli tahayna welisay dhanbat laayay bu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh ruuxii adeesooyinka ka baqoo yidhahda haddaad disha amay kaa argoosataana iga mid maaha buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh waa xadiis saxiixa oo abu daawuud iyo nasaa-i iyo qaybka ay soo saareen macnaa waxa weye duruq badan nale khawaariqda marka iyo waxyaalahan kaleeto uun dadku ay yani waxa weye waayahan dambe ay ka dhigteen uun yani wax weeyaan ay asalka ka dhigteen sidaas weeyaanoo shaygan khaaliqa ah karaamona waa noqon karaa shacwado iyo kahaanana waa noqon karaa saaxiibiinta gacantoodana waa ka muuqan karaa kuwa jiilka la mulshaqaystana waa waa ka muuqan karaa wuxuu ka muuqan karaa kuwa yani waxa weeyaan lagu ibtilaynayo gaala xataa muujisan karay waa lagu imtixaanay soomalilan soo mareen qisadii dajaal markaynu soo mareen sabaduu amrayaa markaasay roob keenaysa sooma kuwii isaga ilaahnimadiisa diidayna abaaruu ku sallidaya wuxuu leeyahy sababii roob ha siine dhibic biyaa ma helaya war dajaalba weli ilaahayba ya haddii miisaankaas soomaalidu hadda ay ku socoto la qaadan lahaa wuxuu noqon lahaa dajaal weli ilahay buu noqon lahaa leanna wax la yaabo khaariqa buu la yimid khaariqana marka miisaan wuxuu noqday weliga iyo midkaan weliga lagu kala garto waxaa la imaanaya shaygan khaariqada kahanadaa la imaanaya kuwan jinka la shaqaysa bal sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu isbaatinayaa sheegashada ay sheeganayaan inta halkan ay ka tagaan inay kacbada kusoo tukan karaan oo soo noqon karaan wuxuu leeyahay waa shay suuroobi karaya limaada lianna jinkaa qaadaya ilbidhogsi baa lagu qaadaya markaasaa kacbada la geynaya markaasaa lagoo celinaya laakiin muxuu tukaday waxba ma tukan nin shaydaan iyo jiwato oo carshigiisii sahran oo meesha inta la geeyo la soo celiyey waa tukatayna lagu yidhi muxuu tukaday qaarkood waxa weeye waxay tegayaan waa soo xasila jireen diyaarad ma raacaan baabuur ma raacaan yacni waxa weye gaadiid ma raacaan wuu duulaa lugta markuu halkan ka qaado lugta labaad wuu ku saara xaramka waxay dhici kartaa buu leeyahy leanna jin bay fuushan yahay jin baa intuu qaado buu meesha keenaya laakiin wax cibaadoo ka asaxday ma jirto wax cibaadoo u asaxdayna ma jirto waxna marka waa wax dhici kara waxyaalahan ay sheegayaan iyo wararkan ay sheegayaanna wax suroobi karay waxyaalaha dhacaya waxyaalaha dhici doona maaha waxyaalaha dhici doona inta badan been bay ku sheegaan laakiin beentoodaan lagu baraarugin oo yani waxa weye kahanada waa laga yaabaa marmar inay waafaqaan kelimadii ay jinku macnaha waxa shayaadiintu soo dhaftay laakiin inta badan waxyaalaha dib ka imaan doona markay ka warramaan been bay inta badan sheegaan ama waxyaalaha adduunka ka jiree dhacay way sheegi karaan sooma laanna jin baa la shaqeeya sooma jinka ilaahay subxaana watacaala awood iyo surco wuxuu siiyey aan bini aadamku lahayn wax hadda australia ka dhacay iyo wax maraykanka ka dhacay iyo wax adduunka darfiiska ka dhacaya baa loo soo warramaya oo saaxiibyadiisii la shaqaysanaya adigu aadan ka waraynin baa u sheegay markaasay adiguna uu kuu sheegay meelo dhadhow iskaba dhaafo soomaaliya dhexdeeda iyo tuulo agtaadaa iyo waxaasaa ka dhacay intaasaa ka dhacay daqiiqad baa loogu keenaya markaasuu kuu sheegay intaasaa marka welinimo lagu qaatay weli ilaahay lagu noqday dadkii lagu lumiyey inuu taariku salaad yahay baa dhici karta oo uusan soo daba dhigin soma dadweynuhu marka ma garanayaan ruuxani waa weli shaydaani weli ilaahay ma aha labadaas waa iskaga darmatay weliyullah iyo weliyu shaytaan ayaa iskaga darmatay labaduna waa kala jiraan saasay macana marka miisaanka waa in laga dhigo kii ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay rasuulkiisuna ka dhigay sal lla alay slam oo ah ruuxa in caqiidadiisa iyo camalkiisa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga lagu miisaamo salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka kadib wixii ka muuqda karaama marka la yidhahda macanaa karaamada lafteeda in la raadiyo oo ruuxu uu dabagalo oo yidhaahdo anugu karaama doon baan ahay oo camalkan aan samaynayo iyo dadaalkaygan iyo ujeeddadaan kale waxa wey inaan karaamo gaadho ayada lafteeda looma baahna somaart iyada lafteeda waa maqaasid fara badan oo qaar badan oo cibaadaysanaya ay ku mashquulsan yihiin say ku gaadhi lahaayeen can tajri baan idinka warramaya can tajriba ma aha wax la ii sheegay ama kitaab aan ka akriyay waa wax aniga lafteeda aan raadin jiray waay aniga lafteeda aan raadin jiray waxaan xusuustahay habeen habeenada ka mida intaan masaajid dhex fadhiistay oo wardi bilaabay yaa waagu iigu baryaha salaadda subax ku tukan intaa daqiiqad kastoo habeenkaa ka mida masaajidka waa mugdi waxaan isleeyahay sano goormaad iskimiyi doontaa macnaha waxa weeye wixii ilaahay ku raad raali geli oo cibaadadaadan ku raali geli oo janno ku raadso oo ribo ilaahay ku raadso meeshay ahayd baa wixii oo dhan wuxuu isu bedelay xagga u wareego waxaad raadisaa inaad iftiinto in waxyaalo laga yidhaahdo ay kaa muuqato waxanaaba la raadinayaaba soomaa yani waxa weeye abu caliyin jawzajani waa culimadu ka mid yahay yaa wuxuu leeyahay culimadii salafku ka mid yahay wuxuu yidhi kun aaliban lilistiqaama laa aaliban lilkaraamati bu faina nafsaka mutaxarikatun fii talabi alkaraama wa rabbuka yatlubu minka alistiqaama buud badanka adiga qiimihiisa wuxuu leeyahay waxaad noqotaa mid raadiya toosnaan aad ilaahay diintiisa ku toosnaato ee ha noqonin mid karaamo raadiya maxaa yeelay naftaadu way dhaqaaqaysaayo waxay u dhaqaaqaysaa karaamo iyo magacdoon wey rabbigaana muxuu kaa doonayaa wuxuu kaa doonayaa istiqaamuu kaa doonaya naftaaduna karaamadoon wey allana waa istiqaamadoon soo ma jeedin labadaasay kala aadeen cibaadayso ilaahay subxana watacaala raagilitarintiisa ku dadaal hadday timaadana khayr hadday imaa weydana ha isku dhibin sooma hadday imaa weydana ha isku dhibin ruuxii issiini waayo oo karaamo laga waayo macnaheedu ma kala dhiman yahay ya ma dhiman yahay imaamkiisa wax ka dhiman yahay waxba kama maqno wax ka maqmi jiro bal culimmadu waxay leeyihiin karaamada waxaa lagu xoojiyaa ruux iimaankiisa loo baqayo sooma ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay haddaad u fiirsato karaamaadka waktigii saxaabada iyo waktigii taabiciinta waxay badnaayeen waktigii taabiciintay badnaayeen karaamaadka saxaabadana naadir bay way yaraayeen taabiciinta iyo taabici taabiciinta markaad isgarab dhigtana karaamaadku waxay sii badnaayeen waktigii taabici taabiciinta limaada lianna saxaabada iimaankooda xoog badnaa taabiciintii markii loo yimid waa sii daciif xoosin bay u baahan yahin xooga sooma taabici taabiciintii markii la yimid waa sii daciif xoojin bay u baahan yahin sooma marka ma aha ruuxii karaamo ay ka muuqan weydo oo iftiimi waayo oo khaariqulcaado la imaan waayo welinimadiisa inay wax ka dhiman yihiin ma aha masaladaha la fahmo sidaas daraaddeed bay arkaysaa in badan oo mu'miniinta caamkaa ka mid ah karaamaadka gacantiisa ku muuqatay iyo abubakr sidiiq karaamaadka ka muuqday markaad isu fiirisaan shataana maa bayna koodee fadli badan marka ma abubakr baa fadli badan mise wadaadkan dambe wax ka muuqmuuqdeen ya shakiyaa idinka gelay karaamada ma dhisaabsa karaamadu waa shay noocaasa ilaahi subxana wa tacala baa keena ama ruuxan xaq uu ku taagan yahay baa lagu xoojinaya ama iimaankiisa daciifkaa baa lagu xoojinaya ama isagaa maamuus looga dhigaya waxyaala noocaas oo kalaa wey wax hadday yaraatee laisku taxallujiyo la dabagalo miisaan hadda laga dhigtana ma aha ama shaqo laga dhigto macnaha sidaas weya oo u noqda kutubta sunnada macna waxa weeye aad bay uga hadleen masalada iyadaa bal ibn abilcizi wuxuu leeyahay saaxibu yani yani shaarix taxaawiyaha wuxuu leeyahay karaamadu waa saddex mid oo ah maxmuudun fi ddiin iyo mid mubaax ah iyo mid muxaram ah ama makruuh ah midda mamduuxa ahee diin ahaan ammaanan waa midda ruuxa yacni waxa weeyaan midda xaqiijinaysa wey matluub diini ah diintu waxay dhalatay oo waajib ah ama mustaxab ah karaamadu hadday ka qayb qaadanayso karaamadaasoo kaleto waa mamduux buy karaamadu hadday waxyaalo mubaaxada ku saabsan tahayna waa iska mubaaxa oo maalan yani waxa weye adoon cunto haysanin baa cunto lagu siiyo kaleeto meelaan cunto aad ka filin baa cunto laguu keenay waa iska mubaax soo maha mustaxabna ma aha waajibna ma aha waa shay iska mubaax karaamadu marmar waxay keeni kartaa shaygan lagu karaamaynayo ruuxa inayba sabab ugu noqoto in la cadaabo hoseeyay ku dhici karta waxay ku dhici kartaa karaamadii marka la siiyo inay ku bixisaba qab iyo isla weynan iyo cujbi iyo inuu isu qaataba inuu isagu tilaabayba beeshii wax alla wixii loo baahnaaba inuu kaba gudbayba weligaan ahaybuu bilaabaya yaqiinkii baan helay waanan ka gudbay wax alla wixii waa iga dhaceen wax alla wixii waajibaad ahaa xaaraamtu waa isugu kaymid maarka karaamo waxaan kalaata khaariqulcaadaha hadduu keeno inuu ruuxa xaaraam ku xambaaro ama makruuh ku xambaaro karaamadii markaas sabab waxay u noqon kartaa khaariqii baan dhihina karaamada la dhihina khaariqii wuxuu sabab u noqon karaa ruuxa in lagu cadaabo sooma garan marka cadaab waa ka iman karaa mubaaxa waa iska noqon karaa shay diino wanaag ah garab waa u noqon karaa khaariqulcaadada saddexdaa qaybood buu u kala qaadaya saas wey macana wuxuu sheekhu marka wakullu khaariqin shay kasta oo khaariq ah oo caadada bini aadamka dilaaciya oo ataa yimid can saalixin ruux saalixa xaggiisa ka yimid soo martied shardi maxay tahay can saalixin ruuxuu ka soo fulaya inuu yahay saalix inuu yahay saalixaasa ama saalixaasoo min taabicin mid raacsan ka mid ah lisharcinaa sharciga naga raacsan maaha sharci kale inuu raacsan yahay hadduu kale sharci kale raacsan yahay oo adaanu andimo iyo dhaqamo kale raacsan yahay ama uu rumaysan yahay cilmi la dunyaa jira cilmi baatil uu raacsan yahay markaas waxa weeyaan wixii kasoo fula karaamo maaha shardi waa waa inuu sharcigii nabi maxamed kitaabkiina iyo sunnadii nabiga raacsan yahay saas way maana min taabicin iyo sharcina wanaasixin ah mid naseexaynaya naasixa waxaa laga wadaa naasixin likitaab illah lilahi walirasuulihi walikitaabihi walia'imati lmuslimiina wacaammatihim waa inuu naasix u yahay fainamaa iyadu markaa intaa markii laga helo shayga khaaliqihi min alkaraamaati karaamaadkay ka midta allatii karaamaadkaasoo bihaa iyada naquulu aan odhanayno karaamaadka aan leenahay een rumaysannahay jiritaankooda een ictiqaadsannahay ay ka mid tahay markaas markii quyuudaa la helo karaamaadkaasay ka mid tahay ee faqfu raac liladillati adilada raac waxaa la yidhi iyo waxaa la sheegay iyo sheekh hebel baa saas yidhi iyo sheekh hebel baan uga soo joogay iyo waxaasa raacay waxaas hadad raacda way kulumina waxaad raacdaa faqfu liladillati adilada raac ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi hoggaan ha kuu noqoto laakiin haddii lagu yidhahdo sheekhe anaa usoo joogayo waxaasuu sheegay wuu dhacay anaa usoo joogayo kanuu ahaa anaa usoo joogayo sidaa ahayd waxaas haddii inta adilo lagaaga dhigo waxa aad raacdo marka waad lumaysa adilada raac buu ku yidhi macnaha waman nafaaha ciddii anfida min dawi dalaali oo kuwa nuunsan ka mida minda waman nafaaha karaamada ruuxii anfiya ama khaaliqa karaamada ruuxii anfiyade oo min dawi dalaali nuunsanaanta iyo baadilnimada kuwa u saaxiibka ka mid a faqad ataa kaasi wuxuu la yimid fii daaka arrinkaa dhexdiisa wuxuu kula yimid bilmuxaali waxaan suroobi karin buu la yimid macnaha waxa weye shay mustaxiila buu la yimid ra'yi mustaxiila buu la yimid waa ruuxa inkirsan karaamaadka awliyada yaa inkirsan ya muctazilada inkirsan qolada uu ula jeeda hadalkaas waa muctazilada muctaziladu waxay qabaan wax karaamaatul awliya la yidhahdo waxay u diideen mataqaana waxay yidhahdeen haddaan awliyada karaamaad u sugno mucjizadii nebigay isu ekaanayaan saas daraaddeed nebigii iyo weligii baa isku khaldamaya maxaa lagaga jawaabaya jawaaba muxrisa shubhadooda haddaynu nahay karaamaad jirto uu weli leeyahay mucjizadii nebiga u ekaanaysaa nebigii iyo weligii hadhow la kala garan maayo maxaad ka joogasaa midawe ya waa iska fududahay weliga karaamadu ka muuqatay ma nebinimu sheeganaya ya maba sheeganayaba hadduu yidhaahdo nebi baan ahay mucjizana la yimaado la garay hadduu yahay weli baan ahay dhaho karaamo la yimaadana la garay laakiin isagoona weli baan ahay isagoo yani weli baan ahay yidhi odhanaya nebi baan ahay haddana ma dhihi karto soma marka weligu karaamaha ka muuqato laakiin isagiiyo nebigu waxayna isugu darman karinba ma sheeganayo wax nebinimo la yidhahdo soma arta iska cadda marka nebinimo ma sheeganayo haddii nebinimo sheegto ma weli buu noqon karaa kadaab buu noqonaya marka soma kadaab wuxuu noqonaya mutanabia oo nebinimo sheeganayo beenaalaa buu noqonaya welinimadiiba meeshuu kaga baxay marka iskuma imaan karaan karaamaduna waa jirtaa mucjizaadka ambiyaduna waa jiraa wax isku darmanayana ma aha muctasiladu ra'yigoodu waa ra'yi faasid a waay oo karaamaatul awliyaa bay inkirsan yihiin saas wey macna marka dadku waa la- waa waa laba waa laba daraf iyo dhexdhexaad sooma daraf muctasiladaa marka waxay yidhaahdeen muc- karaamaatul awliyaa maba jiraanba darafka kalena waxaa maray qolyahan hadda ka sheekaynayna waxay yidhaahdeen wax alla wixii khaariqul caada ah oo dhan oo nin isla- islaamnimo sheeganayo la yimaado dhan waa karaamo soo daraf kale maaha wasafka dhexdhexaadkuna waxa weye waa madhabka ahlusunna waljamaaca oo ruuxii iimaan iyo alla kacabsi laga helo wixii ka muuqda karaamaa la yidhaahdaa waana jirtaa karaamada ruuxii iimaan iyo alla kacabsi laga waayo wixii ka muuqdana waa sixir iyo shacwado iyo kahano weye ee ma aha karaamo maaha soo dhexdhexaad maaha weligaa iyo allahaba masaa-isha laisku qiyaasanyay ahlusunna waljamaaca waxa weye waa wasat waa dhexdhexaad ولجود نحن يمسون معنا طيب ومن نفاها عدي أنفدا أو ديدوي أو من ذوي الضلال بعد من نقوع صاحبك كمدا فقد أتى وحلي في ذاك أرنك نحن بالمحال بلي بالمحال وحي سرودك إيه وحي سرودك لي مكابرة ليدا مكابرة حيرا محسوساتك إنه الروح إنكره مكابرة ليدا معنى وحويان يعني هو واحد تسري ولا سوتري ولا كذبا راك نزل شيء كرامات الأولياء قارتهم يزوراك مشي وبعد من ده يا كرامات الأولياء أولياء كرامية شيء ووحنا يابله وقعنته بقبع قرآن مجهد يقال كمه يا كمه يا أصحاب الكهف وكذا أصحاب الكهف وحنا يابله ويقبل يربح صدح بقل يستجعل سنو أي قد هردين صدح بقولي سجال سنة كده الأدين يجوز النقد قرآن قوة كشف في صدد عشرة يفيد إيه لما يفيد شيء المش كرامة كده بلادو أرتولي سو كرامة وإلا كرامة فربنا ما عجب أن تقصي أو هو كارت المدينة في سبحانه وتعالى سنة النبي رسول الله عليه وسلم ده آثار تصرف كي يدور كوك بسبب ده معنا هذا دون إنسان فاضي وكبر قلنا هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سيدي عبد المسلمة في أمسا فإنها أيضه يري كرامة صغيرة ومد عامة ولم تزل كما أين الزهد في كل عصر عصر عصر في زمن كستمين كزهد زمن كست كرامة مين كزهدون ويسكتي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد نبينا كرامة ولد البواتسي يا شقاء أهل الزلل سندرحبة إيا خلطك إيا معصيبة كو إهلك أخر murdaradooda iyo nasiib daradoodii kaalay waktigaagii walik uxdur fa hada awaanuka bay macana yani waxa weye sidaasuu marka yani hadda goor waa nagi soo sheegnay yani waxyaalaha khaariqada ah iyo siday culimadu kale u kala qayqaydiyaan yani waa ka يعني نظم يرأو أي كوكا القلقان باكر فحكم الوحيد هذا مثلا إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبي لنا صدر وإن بان منه قبل وصف النبوة فالإرهاص فمه تتبع القوم في الأثر وإن جاء يوما من ولي فإنه كرامة في التحقيق عند ذوي النظر وإن كان من بعض العوام صدوره فكنوه حقا بالمعونة واشتهر ومن فاسق إن كان ها ومن فاسق إن كان ها وفق مراده يسمى بالاستدراج فيما قد استقر وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر يعني